mas-uuliyiin ku tirsan wasaaradda tamarta iyo kheyraadka koonfur galbeedyo weybayo kor meereen ceelalka biyo iyo weliba musqulo oo lagu hirgeliyay xeryo barakacayaalka boodaan one iyo boodaan two ee magaalada baydhabo ujeedka kormeerkii haysadee madaxdaiyo inkukuur gala lahayti iniyo ogaadan siduusan shaqeeyahay dhismayaalka ceelalka iyo musqulo ee dhowaan meelaseyta lagu hirgeliyay iyo sida dadkiyo unkufaaiideysadahayaan agaasimaha waxda biyo ee wasaaradda tamartiyo kheyraadka biyaha oo kormeersha oo ku helayaan mas-uuliyiin kale ku tirsan iyo dadka ku dhugunsadaysadaiyo unkufaaiideysadahayaan iyo weliba baahiyaasha kale ee markaasi oon baahanyiin bismillahi raxmaan raxiim maanta saa ujeedeen waxaan booqanay kaunka bodan two iyo one oo ay hay-adda d r c iyo wasaaradda oo iskaashanaya ay ka sameeyeen biyogelina toos ah ceel ay hay-adda d r c dayactirtay dabcan waxaad arkayseen goobahaas bulshada ku nool sida ay biyaha haatan nadiifta ay exceska ugu heleen awal aysan ugu lahaan jirin kawasaaradna koley dabcan mas-uuliyadda ama istaraatiijiyadda noo degsan noo taala waxay tahay inaan mar walba xooga saarno in gaamanka barakacayaasha magaalada baydhabo ku yaalla bulshada ku noole inay helaan biyo joogta oo nadiifa oo ku filan xaafadahooda ama goobahay degan yihiin ugu yimaada kuwaas oo ay kaga maarmahayaan biyo dhaamintii joogtadahayd kharashka faraha badan ku baxay ayadda d r c oo mashruucan taabagelintiisa qaybta ugu lixaad ka badan ama ugu xooga badan iska lahayd iyo eeko oo iyadu fanka bixinaysaba oo uga mahad celinayna runtii dadaalada ay ka muujiyeen kaawunkaas bulshada barakacayaasha ay ku noolaayeen oo maanta biyaha saafiga ah helaya nadiifta ay ku filan sidoo kale aad arkayseen musqulo bulshadaas in looga dhisay goobahaas ay ku nool yihiin oo si casri oo habaysan loo dhisay sidoo kale haatan waxaan ku sugannahay iskuulka model oo ah goobaha waxbarashada aan oran karo goobta keliya oo dee hooyada ama hooyada iyo aabahaba u ahayd magaalada baydhabo dadka ugu badanaa bulshada qaybaha hadda ugu wax soo saarka badanna soo saartay runtii waxaanu muddo haatan ka wadnay inaanu ceelka ku dhex yaala iskuulka oo bulshadu ka cabta ama ardaydu ka cabaysay inaanu dayactir ku samayno si biyo nadiifa oo ku filan iskuulku u helo haatana dee sidaad indhaha indhihiina ku arkayseen wasaaraddu waxay ku guulaysatay iyadoo hay-adda asf la kaashanaysa in taasna ay maanta taabagal noqotay oo loo dhammaystiray ceelkaasu wixii agab oo dhammaan u baahna iskuulkii iyo ardadayna ay si fiican oo qurux badan maanta uga faa'iidaysanayaan taasna hay-adda s f nooga mahad celinayna waxaan halkaan nooga cadka wasaarad ahaan mar walba in ahamiyadda koowaad iyo labaad iyo saddexaadba ay noo leeyihiin goobaha bulshada adeegga bulshada bixiya sida goobaha caafimaadka iyo iskuullada